maxaabiistan cuntada ka soonteeyey waa sagaal maxbuus oo ku xidhan xabsiga dhexe ee magaalada hargeysa waxaanay u xidhan yihiin hore loogu xukumay xukno kala duwan oo la xidhiidha faral lagu sheegay inay yihiin falal argagixiso ayay u xidhan yihiin muddo sanooyinana way way xidhnaayeen muddo intee leeg bay xidhan yihiin ilaa goorma xergooda kusoo bilaabay wuxuu kasoo bilaabmay u kala xabsiga duwan yihiin dhacdooyinka ugu kala eedeynayaana waxay kasoo kala bilaabmaan sanadkii labada kun iyo saddexdii iyo labada kun iyo shantii waa hagaag hadda goormay soo bilaabantay cundosuumidaasi se maxay sabab uga dhigeen cunto kasumidda maxaabiista sagaalka waxay bilaabeen afartii agost oo ah bishan afarteedii oo maalin sabtiga ku beegan waxayna cunto kasumidooda sal uga dhigayaan oo ku doodayeen muddadii xabsiga ahayd ee sharciga ahayd ka dhamaaday iyagoo sheegayay madaxweynihii hore somalilan mudana dahrayaale kaahin uu koy soddonkii may labada kun iyo toddobadii cafis ugu fidiyey ama saamaxaad ugu fidiyey kana dhibay muddadii xabsiga ahayd ee marka hore maxkamaduhu ku xukmeen sidaas darteed waxay qabaan in muddadii xabsiga ku ka dhamaaday dhinaca kale sida xafiiska xilaalinta guud wuxuu qabaa in qoraal uu soo saaray madaxweynihii hore labiyo tobankii november oo uu ku kaga noqonayo saamaxaadaa hore uu yahay sharci oo aan muddadii xabsiga ka dhamaanin kan wuxuu ka weyn ee laysku haystaa waa muddadii xabsigaas kuma dhamaaday mise kuma dhamaan qareenadooda iyo maxaabiista iyagu waxay ku adkaysanayaan in saamaxaadda madaxweynuhu u fidiyey tahay tu sharciya madaxweynuhuna awoodu kaga noqonaana lahayn sidaas daraaddeed madaxabsigeedku uu ka dhamaaday waa hagaan haddii ay soo bilaabantay kasuumitaan koogan cuntadu afartii bisha haatanda waa toban maalmood baa laga joogaa xaaladoodu waa see ma laga warqabaa xaaladooda muddo maadaamay muddo toban maalmood cuntadii ka sooman yihiin runtii waxaan aadka iyo aad uga walaacsannahay waa xaaladooda caafimaad laba maxbuus markooda horeba way xanuunsanayeen oo niman aada u xanuunsanaya ahaayeen marka cunto iskasoomida ku bilowdana aad baan uga walaacsannahay kuwooda kale laftigooda markaad eegtid muddo toban cisho dadaan wax wax cunaynin mar walba waxa hoos usii dhacaysa xaaladooda caafimaad iyo awoodooda qarinadooda iyo halkooda waxay noo sheegayaan inay sii taagdaraynayaan xaaladooda caafimaadna aanay wanaagsaneyn ururada xuquuq insaanka oo xarunta xuquuq insaan ka tirsan tahay way isku dayeen marar badan inay booqdaan xabsigooda kulmaan qoraal codsiana waa nuu qoray wasaaradda cadaaladda laakiin nalooma ogolaanin oo anagu indhaha iyo kumanaan arag laakiinse ehladooda iyo qareenadoodu siday noo sheegayaan iyo marka aanu ka qiyaas qaadano muddada ay xidhnaayeen iyo xaaladooda caafimaad hore oo xumays runtii aad iyo aad baan uga walaacsannahay xaaladooda caafimaad waxaad tilmaantay ina laba kamid horeba o xanuunsanayeen maxaad ka wadaa iyada taasi xanuunka labadaasi hore ay u qabeen xanuuna ay la jiifeen midkood beryihii la xidhayay iyo dhaawac kasoo gaadhayba ayaan ka wada bogsan oo dhibaato ku keentay xabsina way ku jireen taasaa keenaysa inay xanuun hore qabeen oo u jiifeen oo aanay hayn dad ladan marka cuntadii kasoomidiina kamid noqdeenna way sii daciifayaan taasi weligeed walaac weyn bay markaa runtii nagu haysaa waxaan una qabnaa inay u baahan yihiin marka koowaad in degdeg loogu fidiyo daryaal caafimaad oo ka madax banaan laamaha dowladda si noloshooda loo ogaado ururada xuquuq insaankana in fursad loo siiyo inay arki karaan xaaladoodana iyo waxay ka cabanayaan in si dhaba loo jersado xal waara loo helo waa hagaag ugu dambeyn haddaanu eegno guuleed waxaad moodaa inay ku jirto halkaasi dood sharciya oo ah madaxweynuhu inuu saamaxay kadibna uu saamaxaadii ka noqday qareenadu waxay ku doodayaan inaanu ka noqon karin saad aduba cararbaabtay dabcan sida dhacday bay madaxweynuhu saamaxaadiisa leeyahay haddana ka noqday iyada taasi murankaa sharci garyaqaanna waa tahay xarun xuquuqal insaanna waa tiin xaaladana waad la socoteen see looga buxi karaya taasi doodaasi sharcisa seed u aragta waxaan u aragnaa in runtii ay maxkamadda dastuuriga ee jamhuuriyadda somaliland ay kasoo saarto go-aanka madambeysa ay kaga go-aan gaadhayso in ama dooda xelaalintu saxan tahay oo madaxweynuhu ka noqon karo saamaxaadiisa in ama dooda qareenada iyo dadka maxaabiista ay saxan tahay oo madaxweynuhu saamaxaadu cid siiyey aanu awoodu lahayn u ka noqdo taasaa u baahan runtii ay garra u leeyihiin wax waara oo kamadambeysa laga soo gaadho intaan intaan la isla gaadhina in arrimahooda si weyn loo eego haddii xaaladoodu sidan kusii socoto dhib badan ayaa runtii ka iman karta